galab wanaagsan dhegaystayaal ramadaan wanaagsan kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaanaysa washington
waa galab sabti ah shan iyo labaatanka bisha februaayo sannadka labada kun sagaal iyo tobanka saacadda afrikada bari waxay hadda tilmaamaysaa afartii galabnimo waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee toddobaiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirba efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga aan internetka ku leenahay ee v o a somaly com idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinayay jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur qodobada aad idaacadda galabta ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah warbixinno aynu ku eegayno xaaladda adag ee uu ku soo aaday ramadaanka sannadkan xilligii ramadaantoo la rabay cibaadada in la badiyo ayaa welwel weyn jira heedaha dowladda oo isbarbar socda oo qaarkood ayna laga yaaba sidii loo baahnay inayna u kala amar qaadanaynin baa jirta hase yeeshee go'aanka wasaaradda annagu waan qaadanaynaa qasab bayna nagu tahay laakiin welwel baan waxaan ka qabnaa booliska iyo heedahan amniga barnaamijyadii hambalyada iyo heesaha dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida uu inoo akhriyo maxamed bashiir cabdiraxmaan
tirada kiisaska cudurka covid sagaaliyo toban ee caalamka oo dhan ayaa sii kordhaysa taasi oo haatan dhaaftay laba milyan iyo siddeed boqol oo kun oo qof iyadoo dadka cudurkan u geeriyooday ay ka badan yihiin boqol sagaashan iyo toddoba kun oo qof waxaa sii kordhaya kiisaska cudurka coronavirus ee markab kuwa dalxiiska ah oo laga leeyahay dalka talyaaniga kaasi oo ku sugan xeebaha dalka jabaan markabkan oo lagu magacaabo costa atlantica oo ay saaran yihiin shaqaale keli ah ayaa kusii jeeday shiinaha oo lagu dayactiri laakiin waxaa loo weeciyey magaalada nagasaki horaantii sanadkan saraakiisha gudaha ayaa ku waramaya in ugu yaraan koob iyo sagaashan qof oo ka mid ah shaqaalaha markabka laga helay cudurka covid sagaaliyo toban iyadoo mid ka mid ahna la dhigay cisbitaalka dhanka kalena maraykanka oo ah dalkaas soo wariyey tirada ugu badan ee kiisaska coronavirus ayay haatan dadka uu soo ritay cudurkaasi kusii siqaysaa hal milyan oo qof iyadoo dad ku dhow konton iyo laba kun oo qofna ay cudurkan u geeriyoodeen inkastoo tirada kiisaska iyo welibaatan dhimashaduba ay sii kordhayaan maraykanka haddana dhowr gobol oo dalka maraykanka ah ayaa jimcadii dib u furay ganacsiyada qaar qaar ka mida milkiilayaasha ganacsiyada ayaa sheegay inay weli tahay wakhti hore in ay furaan ganacsiyadooda taasi oo keeni karta bay yidhaahdeen sarakoca kiisaska coronavirus inkastoo ay wajahayaan xaalad adag oo dhaqaale hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa sheegtay inaanay jirin caddayn muujinaysa in dadka qaaday covid ay leeyihiin unugyada ka hortaga cudurka ee ka ilaalinaya in qofkaasi uu mar kale soo rito coronavirus warbixin ay soo saartay jimcihii hay-adda w h o ayay waxay uga digtay dowladaha qaar ee soo jeediyey inay u sameynayaan shahaadooyin khatar la-aan ah dadka ka soo kabtay covid taasi oo u ogolaanaysa in dadkaasi ay shaqooyinkooda dib ugu noqdaan ama ay safri karaan iyagoo aaminsan inuusan cudurka covid mar kale ku dhici karin isticmaalka shahaadooyinka caynkan ah waxay kor u qaadaysaa khatarta ah inay isqaadsiinta cudurkani sii socoto ayaa lagu yidhi qoraalka ka soo baxay hay-adda w h o xafiiska miisaaniyadda ee koongareska maraykanka ayaa sheegay in dhibaatada dhaqaale ee uu sababay cudurka coronavirus ee maraykanka ay sii socon doonto ilaa sanadka dambe xilli cudurkan safmareenka ah uu carqaladeeyey dhaqaalaha dalalka dunida qoraalka xafiiska miisaaniyadda ee koongareska maraykanka ayaa lagu sheegay in hoosudhaca miisaaniyadeed ee maraykanka uu ka kordhayo hal trilyan ilaa saddex dhibic toddoba trilyan sanadkan iyadoo tirada dadka shaqala-aanta ah ay ka kici doonto saddex dhibic shan boqolkiiba oo ay ahayd bishii februari ilaa lix iyo toban boqolkiiba oo ay gaari doonto bisha sebtembar ee sanadkan warbixintan ka soo baxday xafiiska miisaaniyadda ee koongareska maraykanka ayaa cadaadis hor leh saaraysa dowladda maraykanka oo isku dayeysa in isku dheelitirto walaaca ku saabsan hoosudhaca miisaaniyadeed ee dowladda federaalka iyo weliba ogolaanshaha xirmooyin dhaqaale ee loogu talagalay in lagula dagaalamo saameynta dhaqaale ee uu keenay covid madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa jimcihii saxiixay lacag dhan afar boqol iyo siddeetan iyo afar milyan oo doolarka maraykanka ah oo ah xirmo lagu caawinayo ganacsiyada yaryar iyo cisbitaalada taasi oo qayb ka ah saddex trilyan oo ay dowladdu ugu tala gashay inay ku kabto dhaqaalaha maraykanka ugu dambayntiina boqortooyada sacuudi arabiya ayaa sabtida maanta ku dhawaaqday in la joojiyey karbaashka jaadalka ee ciqaab ahaan loo adeegsado sida uu ku waramayo guddiga xuquuqda aadanaha dalkaasi oo sheegay inay tani tahay tallaabo muhiim ah oo horey loogu qaaday barnaamijka dib u habaynta ah ee ay garwadeenka ka yihiin boqorka dalkaasi iyo wiilkiisa awoodda badan ciqaabta karbaashka dadka ee lagu ciqaabo jeedalka ayaa waxaa amra maxkamadaha dalkaasi iyadoo mararka qaar dadka lagu xukumo boqolaal karbaash ah taasi oo in muddo ahba ay cambaaraynayeen kooxaha xuquuqda aadanaha qoraalka ka soo baxay guddiga xuquuqda aadanaha ee boqortooyada sacuudiga ayaa lagu sheegay in tallaabadan u dambaysa ee dib u habaynta ah ay xaqiijinayso inaanay jiri doonin in mar kale ay maxkamaduhu dad ku xukumaan ciqaabta jeedalinta ah warkii dunidana dhegaystayaal waa naga inta
aad buu u mahadsan yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warka inoo akhrinaya aynu ku bilownay maanta waa maalinkii labaad ee bisha barakaysanee ramadaan iyadoo hal dhibic sideedka bilyan ee muslimiinta ee dunida ku nool ay sanadkan uga duwan tahay sanadihii kale ee hore ay ramadaanta u soomi jireen sanadkan waxa uu kaga gedisan yahay sanadihii hore xanuunka coronavirus dartiid oo loo xiray masaajida dhowra dhaqaalo xumo guud oo uu keenay cudurkaasi banda lagu soo rogay dadka oo aanay meel ku wada afuri karin qaarkood iyo caqabado kale sidaa ay haddaba arrintan u saamaysay dadka ku dhaqan muqdisho waxaa warbixintan ka soo dirtay wariyaha v o a seenab abuukar maxamed
iyadoo maanta ay tahay maalinta labaad ee bisha barakaysan ee ramadaan ayaa waxaa laga dareemayaa suuqyada magaalada muqdisho dhaqdhaqaaq ganacsi dadka ayaa si weyn ugu adeeganaya suuqa kuwaas oo iibsanaya waxyaabaha ay afurka ugu talagaleen inkastoo mashquul xoogan uu ka jiro suuqa haddana waxaa sare u kaca ku yimid qiimaha maciishada quutul daruuriga ah oo ay dadku si aadah u isticmaalaan xiliyadan oo kale waa tan haweeney ka mid ah ganacsatada suuqa degmada xamarweyne oo v o a ugu warantay kororka qiimaha maciishada ku yimid wixii qaalwaay saaf bariis ah tomikow toman oo ahaa jira hadda maxaa kacaya toman iyo saddex toman iyo afar say dadka u kala u imaandaran yihiin sokortoo kaleenta loor waayo iida labaatii shan labaatii shan bar saasii maraysa awil labaatan iyo kow labaatii lama hadday qaalowda labaatii lamay ahaa jirta saliidoo kale labaatan la tomay shan doolar oo ahaa jirta haddana labaatii shan doolar baasta oo makarooni oo dadka si fiican u jecel yihiin lix doole baraa lagu cuni jira toddoba doole saddex sinti waa dheerdheertoo kaleento lix doole baraa lagu cuni jira toddoba doolar waa timirna waa ka daran tahay iyadana xasatada oo waaweyn oo magaalada wax keensayso dekadaha oo laga soo deynayo nin meeshaan joogo wax ma haysto wixii loo keeno haystaa sidoo kale waxaa sare u kac laga dareemayaa qiimihii hore loogu iibin jiray qudaarta nuucyadeeda kala duwan oo ka mid ah waxyaabaha loogu isticmaalka badan yahay inta lagu jiro bisha ramadaan sida uu v o a ugu waramay mid ka mid ah ganacsatada aan kula kulmay suuqa xamarweyne magaceyga waa maxamed ciise muusubaarta ganacsi haddan kaalahadda xidhig hadda aan taaganahay waxaan ku jirnaa laba marxaladood oo aad iyo aad u sii xun midda koowaad waxa waaye xagaa roobaa da'ey yacnii badaacdii dhowey laga soo qaaday roobaa da'ey roobkii da'ey yacnii gaarima loo haayo badaacdii meesha iskaga buloliyey ee koronaa jira lama ruux midla joogs karo saddex ruux midla joogs kartaa la yidhi bandoo waa jira dadkiina yacnii kasyaray dhabdhabsi saa isla markii waa cararaayaan nin joogi kar ma leh qudaar haddii guud ahaan lagala hadla la yidhaahdo ma laga hadli karo waxaan laga hadli karin dadkiiab lacag haysana mar qiimaha hadda waa sare u kacay xabadda qaar mid waa saddex door mid waa laba door mid waa afar door cimbah toban sideed toddoba lixa u yar kumbaay waa afar kun shan kun lix kun saddex kuna u yar bambeelna waa toban sideed toddoba lixa u yar kumbaa toddoba kun lix kun shan kun afar kuna u yar liin dhanaanta kiila waa hal doolar ticadii dhan kore u kacday xaggiya gaari aan lahayn badeecdii xag waa ka yar tahay kistii imaatana
sare u kaca ku yimid raashinka xilligan lagu jiro bisha ramadaan ayaa saameyn ku keentay qeybaha bulshada gaar ahaan dadka danta yar oo markii horeba ay xaaladu ku adkayd
suuqaasoo aadna wax walba qaali waay dadku wax ma haystaan kii wax haysta iyo kaa maanta wax haysan waxba isma dhaamaan kulli isku mada mid waa dad yacni maciishadina qaali waay saliid lama goyn karo sokor lama goyn karo shay la goyn karo majir ilaaha joogo saala yeela inuu wax walba ilaahay noo soo raqiisiyo madaxweynaha unoo dadaalo uu wadanka noo kala furfuro ummadooga naga qaado bisha barakaysan ee ramadaan ayaa sanadkan kusoo beegmaysa iyadoo soomaaliya ay la tacaalayso cudurka covid -19 islamarkaana dowladdu ay bandow kusoo rogtay habeenkii magaalada muqdisho si looga hortago faafitaanka korona taana waxa ay saameysay isu socodka dadweynaha iyo ganacsiga qeybihiisa kala duwan salaad maxamed faarax waa ganacsade dukaan ku leh muqdisho waagii hore ramadaanadii hore ganacsigu waa kala socday wax walbaa socday ama cabitaan haato ama caan haato ama bagaash haato wax walbaa uu gadmayey oo magaalo uu jawidu kala socdo dad kuu imaanayo dad kuu soo gelayo ummaddu faraxsan tahay bay ahayd tanna wax kuu imaanaya wax kuu soo gelaya midna male iyo wax gadmaya midda maalinta wax dhici karta inaana laba dolar aana gadin si aan u faro qiimaha maciishada ka waran wixii dekedday ka go'an yihiin oo caishaddu waxay ku raqiistaa ama isbeddel ku gelin inay dekeddii ka soo degayso inay kala socoto wax soo degaya
wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda federaalka soomaaliya oo soo saartay go-aano ku aadan masaajidada muqdisho ayaa bulshada amartay in guryaha lagu dukado salaadaha cishaha iyo taraawiixda inta lagu guda jiro xiliyada bandowga culamaa udiinka soomaaliyeed ayaa walaac ka muujiyay bandowga xiliga habeenkii nuur sheekh cusmaan sheekh cabdulaahi waa imaamka mid ka mid ah masaajidada muqdisho culays weyn baa jiro taraawiixdii tukashadeedii iyo salaadihii cishaha iyo xilligii ramadaantoo la rabay cibaadada in la badiyo ayaa welwel weyn jira heedaha dowladda oo isbarbar socda oo qaarkood ayna laga yaaba sidii loo baahnay inayna u kala amar qaadanaynin baa jirta hase yeeshee go-aanka wasaaradda anagu waan qaadanaynaa qasab bayna nagu tahay laakiin welwel baan waxaan ka qabnaa booliska iyo heedahan amniga oo qaarkood iyagoon wasaaradda soo marin ay gacandhaaf samaynayaan oo imaamyadii masaajidada ay amrayaan inay masaajidada xiraan culayskaas weyn baa iska jira laakiin awaamirta wasaaradda waa qaadanayna tallaabooyinka looga hortagayo cudurka korona ayaa sidoo kale saameyn ku keenay maqaayadaha cuntooyinka afurka sameeya iyo kuwa xiliyada habeenkii furnaa waxyaabahaad afurka samaynaysaan maxaa ka mid ah waxaa ka mid tahay sambuusiga burka bajiyaha kabaabka kutiliitiga iyo mashmashka waanu ku qasbanna adiga magaciisa alla adeeg dadka afurka hadda adiga doondoonaya in adiga magaciisa alla intaan waqtigii la gaarin adiga inaan usiidi diyaarino marka ma idinku filan tahay shanta galabnimo iyo toddobada fiidnimo waa iska dareemi kartaa waqti yar waay marka waxyaalaha adiga waqtiga lagu yani lagu diyaarinayan adiga yani markay ugu yartahay waxay u baahan tahay shan sac iyo lix sac ay u baahan tahay iyo aadayna ugu yartahay laakiin haddii dowladdii saas adiga ay tiri yani amardiida ma noqon karna insha allah adiga kulley waa dadaalaynaa insha allah si kastoo ay ahaato sare u kaca ku yimid qiimaha raashinka suuqyada muqdisho ayaa kusoo beegmaya xili dowladda ay dhowaan qiimo dhimis ku samaysay maciishada quutal daruuriga si looga hortago koror ku yimaada qiimaha maciishada oo aysan saameyn ku yeelan qorshaha looga hortagayo cudurka korona islamarkaana ganacsatada uga digtay in ay kordhiyaan maciishada waqtigan xaalada adag uu dalku ku jiro seenab abubakar maxamed v o a muqdisho dhinaca kale dalalka carabta ayaa ramadaanka sanadkan uu u yahay mid ka duwan kuwii hore masaajido ay kumanaan qof ay u cibaado tegi jireen bishan ayaa hadda xidhan oo ay ku jiraan kuwa barakaysan ee magaalooyinka maka iyo madiina ee sacuudiga oo hadda afar iyo toban kun oo qof laga helay xanuunka meelaha ramadaanka ay dadku ay jidadka ku wada afuri jireen sida dalka masar oo kale ayaa sanadkan jidadku ay haawanayaan xiliga afurka wariyaha v o eda ee arrimaha carabta xuseen cusmaan saxnuuni ayaa warbixintan qaahire kasoo diray ku nool dalalka carabta ee muslimiinta ahi ayaga oo gudagalay maalintii labaad ee bisha barakaysan ee ramadaan ayaa sanadkan wajahaya xaalad ka duwan bilihii hore ee ramadaanka kadib markii ay saameyn ku yeesheen xanibaadaha uu sababay cudurka safmareenka ah ee coronavirus meelaha sida weyn looga dareemay saameynta uu cudurka coronavirus ku yeeshay dhaqanka iyo caadooyinka u gaarka ah dadka carabta ahi waxaa ka mid ah dalalka khaliijka iyo dalkani masar oo isagu ah dalka ugu tirada badan muslimiinta carabta ah dadka carabta ahi in aysan la imaan karin dhaqamada ruuxaaniga iyo caadooyinka u gaarka ah bisha ramadaan ee sanadkani waxaa ugu wacan xanibaadaha dowladaha carabta ay ku soo rogeen masaajida iyo weliba bandooga habeenkii maxamed bulay maxamed oo ah aqoon-yahan ka faallooda arrimaha carabta iyo islaamka ayaa faahfaahin ka bixinaya sida cudurka coronavirus u saameeyey dhaqamada dadka muslimiinta ahi ee dalkani masar marka loo eego sannadihii hore ee ramadaanka bisha ramadaan sanadkan dalka masar aada ayay uga duwan tahay ramadaanadii hore loo bartay oo loo yaqaanay masaaridu waxay leedahay dhaqamo badan oo ay samayso bisha ramadaan sida caadada ahaan jirtay hase yeeshee dhaqamadaasu sanadkan suurtagal maaha arinta koroonaha aawadeed waxay masaaridu dhaqan u leedahay ramadaanada inay sameyso dhaqamo badan inay ku dhaqmaan bisha ramadaan dhaqamadaas in badanoo kamid waxay la wadaagaan dunida islaamka in badanoo kamidana iyaga gaar u tahay waxa masaaridu ay caan ku tahay bilowga bisha ramadaan in dadka faamiliyada iyo asxaabta ah ay casumaado badan sameeyaan oo maalmaha u horeysa qoloba qolo ay casunto oo xaafada laiskugu tago laga afuro sidoo kale waxaan sanadkan suurtagal ahayn taraawiixdii masaajidada lagu tukan jiray in la tago masaarida waxay dhaqan u leedahay oo aada loogu yaqaanaa in suxuurta oo kale dadku faamiliyadu ay banaanada usoo degaan waxaa la sameeyaa maqaaxiyo kumeel gaar ah oo bisha gudaheeda shawaaricda meel walba oo shawaaricda waaweyn ee dalka ah laga furo xaafadaha laga furo kuwaas oo lagu soo bandhigo cuntooyinka dalkan ay hidiya dhaqanka u leeyihiin oo lagaga suxuurto taasoo sanadkan suurtagal maaha sidoo kale masaajidada waaweyn ee dalkan ku yaala waxaweye dadku masaajidada waaweyn ayay aada loo buuxo dhaafiyaa hase yeeshee sanadkan suurtagal maaha waxaan sanadkan ramadaankan sidoo kale suurtagal ahayn in waxaweye bishu markii ay ramadaanka la gaara leylatalqadriga oo kale in dalku waxaweye aada loo buux dhaafiyo masaajidada taasuna suurtagal maaha sidoo kale waxaan suurtagal ahayn in ictikaaf la sameeyo bisha ramadaan inta lagu jiro waxyaalahaasoo dhan sanadkan ramadaankan waa kaga duwan yahay ramadaanadii hore arinta koroonaha awgeed dadku aad ay waxaa arintaas moodaa inay u saameysay dadku aad ayay waxyaalaha ruuxaaniyaadka u jecel yihiin in lasoo bandhigo bishan waa bil barakaysan waxaa moodaa yani dalka oo dhan inuu isbedel galay marka bisha la gaaro cibaadooyinka ayaa aada u bata waxaa jirta sanadkan waxaan sidoo kale suurtagal ahayn oo masaarida aada loogu yaqaano waxawayaalaha kamid a waxaweeye waxaa jirta afur galabtii la sameey maa'idat raxmaan la yiraahdo oo dadka masaakiinta masaajidada hortooda iyo meelaha dadku ku badan yihiin sadaqa ahaan dadka wixii lacag haysta ay ula baxaan oo lagu afuriyo iyaduna sanadkan suurtagal maaha marka si guud sanadkan waa ka duwan yahay sanadadii hore iyo ramadaanadii hore loo barta dhinaca kale dadka soomaaliyeed ee ku nool dalkani masar ayaa ka mid ah dadka uu saameynta weyn ku yeeshay cudurka coronavirus marka la gudagalay bisha barakaysan ee ramadaanka maxamed cabaas sheekh maxamuud oo ka mid ah ardayda degan dalkani ayaa sharaxaya waxa uu kaga duwan yahay ramadaankani marka loo eego kuwii hore dhabacantii ee ramadaankan waa ramadaan noogu duwan ramadaanadii hore ee wadankan aan ku soomi jirnay maxaa yeelay waxaan weynay meelihii lagu cawiy jiray markii aan kasoo baxno salaada maaragtay taraawiixda sidoo kale maqaayadihii soomaalida iyo dhammaan maqaayadihii masaarida oo wada xiran waxaa dareema inay tahay maaragtay waqti adag oo communitiga soomaalida iyo guud ahaan dalka masar sidoo kale waxaan weynay meelihii soomaalida iskugu imaan jireen oo loo suxuur doono jiray inta badan hadday noqoto goobaha maqaayadaha waxay hadda kusoo aruurtay ama waxay noqotay in qof kasta oo soomaaliyeed ama guud ahaan dalka ay noqotay in uu sameeyo inuu gurigiisa ku afuro kusuxurto joogo banaan wax laleeyahana haba sheegin oo magaaladii dhan wax isku socdo malahan waa bandow waxaa jirtay in xawaaladihii dalka masar ay soomaalida oo intooda badan ku xirnaayeen maxaa yeelay soomaalida waa community iscaawiyo inta badanna heladooda ay soo gaarsiiyaan lacago bisha marka ay dhammaato in xawaaladihii ay adkaatay in laga helo lacagihii maxaa yeelay waxaa aada u yaraaday shaqada bangiyada dowladda ama privatka ah oo wadanka masar oo xawaalada waxyaalaha fududee jiray in communitiyada ay helaan lacagahooda wuxuu noqotay dhib iyo culays kale oo ummadda ama ay dareento communitiga dhabahantii waxaa la dhihi karaa aniga shaqsi intii sonqaad oo saro oo aan joogay wadankan waxawaaye ramadaankii ay ugu adkaay aan ku soomo wadankan maxaa yeelay xaalada wadanka oo ka jirto waa xaalad dhib badan oo isusocod badan iyo acceska la heli jiray oo kale aan la helayn ramadaanadii hore waa markii ugu horeysay inta la ogyahay taariikhda casriga ah ee dalkani masar ayadoo bisha ramadaan lagu guda jiro in ay xiran yihiin masaajida lagu cibaadaysto dadka fuqarada ahi ee masaarida ayaa lagu soo waramayaa in ay yihiin dhibanayaasha koowaad ee xanibaadaha uu sababay cudurka coronavirus sababtoo ah bisha barakaysan ee ramadaan ayaa lagu tiriyaa xiliyada ugu badan ee kaalmadu ay helaan dadkaasi xuseen saxnuuni v o a kahira galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay haatan kusoo dhowaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waa kan jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal waxaa toddobaadkan magaalada nairobi heshiis siyaasadeed ku wada gaaray madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe iyo qaar ka mid ah siyaasiyiintii ka soo horjeeday oo kala ahaa cabdinaasir seeraar maax xildhibaan cabdirashiid maxamed xidig iyo daahir sheekh axmed kuwaas oo dhammaantooda sheeganayay in ay yihiin madaxweynaha jubbaland ee sharciga ah xubnaha heshiiyey waxa ay isku raaceen in ay aqoonsadaan doorashadii agost sanadkii ka dhacday jubbaland ee lagu doortay axmed madoobe islamar ahaantaasina khilaafka siyaasadeed la dhameeyo arrintani waxaa gadaal ka riixayey oo aada u taageerayay dowladda kenya oo shirkaasi martigelisay sida ay siyaasiyiinta qaar sheegeen cabdirashiid maxamed xidig ayaa faahfaahinaya sababaha keenay in dhinacyadu ay heshiiskaasi qaataan iyo waxa ay ku heshiiyeen
dadka bulshada ballaadhan ee reer jubbaland taageerayaasha meel walba jooga caalamka geesihiisa iyo gudihiisa waxaan rabnaa inaan u sheegno inay lagama maarmaan noqotay in khilaafkaas lasoo afjaro qodobada aada maqasheenna lagu heshiiyo dadku waxaa laga yaabaa inay geesinimada iyo howlkarnimada u yaqaanaan inuun dagaal lagu jiro laakiin in nabad la qaato la tanaasulo laftirkeedu waxay ka mid tahay go-aan qaadashada iyo mas-uuliyadda sidaasi darteed annagu waxaanu qaadanay go-aanka ah annagoo matalayna wakiilka ah bulshada ballaadhan ee reer jubbaland isbedel doonka ah iyo taageerayaasha faraha badan ee meelo badan kala jooga in khilaafkaasi uu dhammaado jubbaland mid ah wada shaqaynaysa higsanaysa in ay ka gudubto arrimaha badan ee horyaalla in ay aanu qayb ka ahaano horseed ka ahaano kaasi waxa uu ahaa cabdirashiid maxamed xidig xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalk ee soomaaliya horena u sheegay inuu yahay madaxweynaha jubbaland doorashadii sanadkii hore ka dhacday kismaayo oo ay si weyn isaga soo horjeedeen madaxweynaha hadda maamulkaasi hogaamiye axmed maxamed islaan axmed madoobe madaxweynaha dhowaan xilka la wareegay ee galmudug axmed cabdi kaariye qorqoor ayaa toddobaadkan magacaabay golo wasiiro oo saddex iyo labaatan ka kooban waxaana ka mid a dadka wasiirada xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalk ee soomaaliya oo uu ku jiro axmed macalin fiqi oo loo magacaabay wasiirka amniga ee maamulka galmudug waxaa sidoo kale ku jira siyaasiyiin magac kula deegaanada galmudug qaybaha dambe ee barnaamijka ayaanu qodobkani ku qaadaa dhigi doonaa dowladda soomaaliya ayaa uga digtay ganacsatada dalka inay sare u qaadaan qiimaha maciishada iyadoo la gudagalay bisha barakaysan ee ramadaan arrintani ayaa imaanaysa iyadoo laga cabsi qabo in sababo la xiriira saameynta dhaqaale ee cudurka coronavirus ay sare u kacaan qiimaha cunnooyinka ama ganacsatada qaar ay ka macaashaan xanuunkani wasiirka ganacsiga ee warshadaha dowladda federaalk ee soomaaliya cabdulaahi cali xasan ayaa shir jiraydo toddobaadkan muqdisho ku qabtay arrintani ka hadlay dowladda soomaaliya waxaa xilka saaran yahay inay ilaaliso nolosha shacabka soomaaliyeed si dhowna ay runtii ula socoto inay bulshadu maciishadooda ay ku heli karaan qiimo ay awoodaan sidaas darteed dowladdu waxay si dhow ula socotaa ishan ay ku haysaa runtii ganacsatada iyo goobaha ganacsiga ee bulshada uga faa'iidaysanaya marxaladan ama duruufahan adag oo ay ku jiraan oo sicirka ku qaaliyeynaya waxaana runtii dowladda oo xil ka saaran yahay badqabka bulshada ee dhinaca cuntada iyo adeegyada kale ee laga maarmaanka u ah ay runtii ka qaadi doontaa tallaabooyin adag oo runtii sharciga waafaqsan sababta canshuur dhaafka loo sameeyena ma ahayn in shacabka soomaaliyeed lagu qaaliyo cuntada iyo waxyaabaha laga maarmaanka u ah noloshooda waxay runtii ahayd inay ganacsatadu ay shacabka ay u naxariistaan qiimaha maciishaduna ay hoos loo dhigo wasiirka ganacsiga dowladda federaalk ee soomaaliya cabdulaahi cali xasan ayuu kaasi ahaa baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya ayaa toddobaadkan muddo kordhin u sameeyey madaxweynaha maamulkaasi cabdixasiis xasan laftagareen muddo kordhinta ayaa la meel mariyey kadib markii ay xildhibaanada ansixiyeen mooshin la isku waafajinayo muddaxileedka xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed iyo madaxweynaha waxaana muddaxileedkaasi lagu daray laba sano oo hor leh madaxweyne cabdicasiis xasan laftagareen uu xafiiska sii joogi doono aynu kusoo laabana dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka sidaad qeybaha hore ee barnaamijka aad ku dhegeysanayseen madaxweynaha cusub ee galmudug axmed cabdi kaariye qorqoor ayaa toddobaadkan magacaabay golo wasiire oo maamulkiisa yeelanayo kaas uu ka kooban ilaayo saddex iyo labaatan wasaaradood waxaa ku jira xubno xildhibaano baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ka tirsan qaarkoodna xiral dowladda federaalk ee soomaaliya kasoo qabtay waxaa kamid ah taliyihii hore ee nabad sugidda qaranka soomaaliya haddana ah xildhibaan baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ka tirsan axmed macalin fiqi haddaba maamulkani wuxuu kaga duwan yahay maamuladii hore rajo inta la-eg ayeyse dadka reer galmudug ka qabaan in maamulkani uu samata bixiyo islamar ahaantaasina dhibaatada deegaanada galmudug hareysay ay meesha ka baxdo arrimahaas waxaa la qaadaadhigaya maxamed xaadur nuure maxamuud oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada waxaan ugu horeynan weydiiyey bal inuu sharaxad naga siiyo sida uu arko maamulkani cusub ee uu qoorqoor ku dhawaaqay gulihiisa wasiirada
bismillah waxaa lagu macneyn karaa in galmudug markaan ay qaadayso waddo ka duwan wadooyinkii hore ugu shaqeynaysay labadii madaxweyne ee isxigay dabcan khilaafaad iyo culeysyo badan baa ragaadiyey laakiin hadda waxaa muuqatay in madaxweynaha hadda maamulka galmudug hogaaminaya qorqoor uu bilaabay istaraatiijiyad cusub oo dadka iyo siyaasiyiinta deegaanadaas uu ku qancinaya inay qeyb ka noqdaan wasiirada la magacaabana midaas ayay qeyb ka tahay waxaan lagu macnayn karaa in galmudug hadda u diyaargaroobayso inay hore u dhaqaaqdo oo wadadii waxaa ognahay in maamulkani uu yahay maamul aada maaragtay u degay aan lahayn kaabayaal dhaqaale aan lahayn amni lagu kalsoonaan karo dadkiisana runtii dad aada maaragtay u baaba'san xagga nolol ahaana ay yihiin marka sidaa darteed waxaa meesha ka muuqanayo in dowladda hadda uu hogaaminayo qorqoor in maantay uu abuurayo istaraatiijiyad aakirkii looga natiijo gaari karo dhibaatada hadda deegaanadaas ka jirto macnaha guud oo laga fiirinayana waa midaas sida hadda uu madaxweynaha u gartay iyo dadka deegaankana waxaa muuqda rajo rajadaas ayaa waxay keenaysaa marka in dadka ku nool galmudug ay markaan ay u dhaqaaqaan waxqabsi iyo isfahan iyo iswaraaleysi maxmed markaan baa la dhihi karaa golaha wasiirada maadaama uu ka duwan yahay golihii hore iyo xukuumadihii hore in deegaanada galmudug hadda ka maqan ee maamulka aanu gacanta ugu jirin ay soo gacan galaan isla mar ahaantaasina maamulku uu hana qaado sida muuqato hadda waxaa xubno ka ah golaha wasiirada ama aad sida caadiga lawada arkay in laba xildhibaan oo dowladda federaal ka tirsan ay ka yihiin maaragtay wasiiro taas wasiirada la magacaabayna waxaa muuqata in markaan loo soo xushay in ay galmudug samata bixin karaan waana dadka rajada ay qabaan deegaanada ku nool iyo soomaalida oo dhan sida muuqatana marka midaas waxaa laga dareemayaa in maantay siyaasadda galmudug ay noqotay mid xoog badan oo yacni markaan laiskugu geeyo awood kasta si deegaanadaas loo samatabixiyo waana dad samatobixin kara dabcan deegaanada go-doonka ku jira ama gacanta ka maqan galmudugna dee awoodeeda iyo maaragtay khibradda ay u leeyihiin wasiiradaas qaarkood sida wasiirka amniga axmed macalin faqii horan oo ah agaasimihi sirdoonka qaranka waa shaksi aan is oran karo wax badan oo maaragtay yacni dadaal u geli karaa keliya maaha meelaha goodoonsano oo gacanta galmudug ka maqan waxaa jira qabaailka mararka qaarkiis dagaala oo reemiyiga ah iyo maleeshiyada aan sharciyeysnayn oo si xaddhaaf u buuxdo oo si qabili u abaabulan marka waxyaalo badan baa looga fadhiyaa dabcan inay sameeyaan waana rajo guud oo lawada qabo in dadka laisku duwi doono aakhirkiina galmudug oo muuqato oo mida meesha kasoo bixi doonto rajadaasna waa rajada dadka soomaalida iyo reer galmudug iyo kulli lawada filaya kaasi waxa uu ahaa maxamed xadur nuur maxamuud oo ka faalooda arrimaha siyaasadda ee bulshada oo barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka marti ugu ahaa dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa tan iyo kulan dambe nabadgelya
ku soo dhawaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha
barnaamijka toddobaadkan waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashi ibraahim aadan iyo nuur xasan nuur bukhaari waana toddobaadkii u horreeyey ee bisha barakaysan ee ramadaan waa tahay bisha barakaysan ee ramadaan ee noo curatay ilaahay khayrkeeda hana wada siiyo hana naga dhigo kuwii urursada ajarka iyo xasanaadka ku jira caasha dhambaalka ugu horeeyana waa dhambaal meher waxaana uu naga soo gaaray dadka kale ah hooye canab cawaale hooye zaynab baashi adeer cali maxamed subxaanyo adeer axmed maxamed dhuub aabe maxamed daahir iyo sacad maxamed daahir ubax cali subxaanyo ayaan cali subxaanyo qurbe cali subxaanyo carab cali subxaanyo caasho cali subxaanyo sahre cali subxaanyo barwaaqo cali subxaanyo qadar cali subxaanyo iyo caasho cali subxaanyo waxay dhammaan reer cali subxaanyo dhambaal meher oo wacan ay u dirayaan cabdinaasir cali subxaanyo iyo marwadiisa faadumo axmed oo meherkooda uu ka dhacay magaalada burco waxa ay leeyihiin noqda reerkii lagu nasto oo lagu nagaado wada jireen nabad ku waara oo aqal gala ilaahay idinka dhig ayay leeyihiin aamiin dhambaalka dhinacayga ugu horeeyana waa dhalasho dadka dirayana waxay kala yihiin faadumo cumar maxamed fardowso cabdulaahi xasan nimco cumar maxamed maryan cumar maxamed usaame maxamed xasan iyo umulkhayr maxamed xasan aabe cumar sheekh maxamed faadumo cumar maxamed fardowso cabdulaahi xasan iyo ditores baa la yiri waris axmed cabdi iyo haboon xasan geedi seexde waa haboon xasan geed seexde dhammaan dadkani waxay hambaliyo leeyihiin ditoresa raxmo sheekh cumar iyo maxamed xasan koofi oo ay aamine maxamed xasan ugu dhalatay sida lasoo qoraan ka helay toddobi iyo tobankii bishan aanu ku jirnay abril sanadka laba kun iyo labaatan waxay gabadhaasi ku dhalatay magaalada muqdisho aamine waxaan leenahay soo barbaaro noqotii dalkeeda dadkeeda iyo
ramadaan kariim ayaan mar kale idin leenahay haatan aan ku yara nasanno qhasiidooyinkii ramadaanka waxaan idiin soo qabanay sooma ramadaanta iyo hibo maxamed hudoon hibo nuura
Salam
ayaan ku laabanaynaa dhinacii dhambaalada ee ay dhegeystayaasha noo soo dirsadeen dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray hooyo xaliimo faarax maxamuud hooyo mako cali yalaxow iyo aabe xirsi waa aabo xirsi maxamed khayre iyo abti cabdiraxmaan waa cabdikariim axmed tifow iyo abti jibriil axmed tifow waxauu ku magac dheeryahay caalim jabra iyo abti najiib axmed tifow bashiir cali daahir caanaboore adeer maxamed xirsi maxamed iyo adeer ciise xirsi maxamed iyo cabdi mahad xirsi maxamed iyo diriye xirsi maxamed farxaan xirsi maxamed ciido maryan xirsi maxamed iyo bishaaro xirsi maxamed shamso xirsi maxamed cusmaan axmed cusmaan nuurka waxa ay dhammaan tahaniyad dhalasho u dirayaan iqro axmed tifow iyo seegeeda shuceeb xirsi maxamed oo wiilgu dhashay dalka jarmalka caasimada berliin wiilkaas waxaa loo bixiyay baa layiri najiib shucayb xirsi noqo bay leeyihiin kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin tahaniyad dhalasho ayaan hayaa waxaana diraya dadka kale ah saciid cali maxamed maxamed muuse maxamed khadar saleebaan maxamed cabdiraxmaan shiine iyo kayse jaamac maxamed aamiin cali maxamed nimcaan jaamac maxamed saado maxamed diiriye iyo saleebaan maxamed diiriye suuri maxamed diiriye qadar maxamed jaamac dhammaan dadkaas oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay tahaniyad dhalasho ay hawada u marinayaan cali aadan maxamed iyo marwadiisa qaaliga ah nimco maxamuud oo wiil uu ugu dhashay isbitaalka weyn ee magaalada burco saddex iyo tobankii abriil waxaana ay leeyihiin wiilkaasi yar ha noqdo kii dadkiisa iyo dalkiisa anfaca aamiin dhambaalkan oo ah dhambaal dhalasho caasha waxaa noo soo diray saaxiibkan xuseen nuur xaaji waxaana lagu bilaabay annaga oo ah dhammaan ilmo garaad cali buraale xasan iyo hooyo shaxmed xaaji soofe habaryar cusub aadan habaryar dahabo cartan adeer rijard cabdulaahi xaaji iyo xaaskiisa alwiya cabdalla iyo muluug cabdalla waxay hambalyo dhalasho oo farxad la hawada u marinayaan axmed shaakir garaad cali buraale iyo xaaskiisa muno xasan oo laba wiil oo mataano ah ay ugu dhasheen magaalada toronto ee dalka canada mataanaha oo dhashay sagaal iyo tobankii bishan abriil ayaa loo bixiyey cumar iyo zakariya cumar iyo zakariya adeer soo barbaara noqda kuwii dadkooda dalkooda iyo diintooda anfaca ilaahna idinka dhigo owlaad saalixiin ah aamiin ayaan anaguna leenahay waa tahay markanaan ku nasanno qasiidada nabi ammaanka ah inta raacday nebiga waxaa ku luuqaynaysa allahu naxariistay xalimo khaliif magool
intaasi ku dhaafno qasiidadaasi ramadaanta halka aad kala socoteen waa v o a gaar ahaan barnaamijka hambaliyada iyo heesaha taaniyo dhalasho ayaa waxaa diraya dadka kale ah xasan maxamed absuge salmaan mahad faarax xasan xuseen xasan cawaale cabdi sayid iyo liibaan maxamed sharwac ugaas xasan bashiir xuseen maxamed guuleed iyo sayid cumar cusmaan cabdulle cabdiraxiin axmed nuur gindhe nimcaan jaamac maxamed iyo asxaab badan oo kala jooga dalka iyo dibadiisa waxay tahay niyo dhalasho farxad leh ay u dirayaan cabdinaasir sheekh maxamuud ciire iyo marwadiisa xaliimo cabdulle cumar oo gabri ay ugu dhalatay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya labaiylabaatankii bishan abriil magac bixinta iyo ducaduba waa xaggiina magac bixinta idinka ayaa xaq uleh gaar ahaan hooyada iyo aabbaha ducadusan waxaan leenahay ubadkaasi ha noqdo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisa anfaca aamiin tahniyadanna waxaa diraya sacdiye xasan sheekh cabdulaahi madnuur mukhtaar madnuur madnuur madnuur waa maxamuud waa mukhtaar madnuur maxamuud madnuur malaaq abshir cabdiweli xasan iyo cabdifataax ibraahim nuur iyo maxamed ibraahim nuur yaasiin ibraahim salmo maxamed cabdulaahi iyo seygeeda cabdiweli faarax suleymaan sheekh xasan dhammaan asxaabtani waxay tahniyad dhalasho u dirayaan sahro maxamed nuur iyo xasan xuseen bute oo ay gabar gu dhalatay cisbitalka m s f baa layidhi ee ku yaala xerada qaxootiga ee dhagaxley ee dhadhaab ee dalka kenya waxaana loo bixiyey salmo xasan xuseen bute ducada waa dhankiina baa layidhi salmo waxaan ugu ducaynaynaa in ilaahay uu ka dhiga middiisoo weynaata ee dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana wax u tarta aamiin tahniyadan aroos waxay naga soo gaartay fu'aad cabdulaahi cumar samsam xasan diiriye iyo caruurteeda raxmo xasan diiriye iyo caruurteeda gacmey xasan diiriye iyo caruurtiisa deeqa xasan diiriye iyo caruurteeda iyo asxaabta kale ah baa layidhi saadiq aadan xidig cabdicasiis daahir faarax shaafic ciid iyo cabdiraxmaan dicdic maxamed shaafi sheekh xasan qadar good gardaase iyo dhammaan asxaabta iyo qoyska reer xasan diiriye tahaniyad aroos ayay waxay u dirayaan baa layidhi cabdiqaasin xasan diiriye iyo marwadiisa deeqo maxamed khayre oo arooskooda uu ka dhacay baa layidhi magaalada baydhabo janaayo taarikhdu markay ahayd siddeed iyo tobankii bishii bishan abriil sanadkan labada kun iyo labaatanka gaar ahaan xaafadda howlwadaag noqda kuwii isku waara oo ubad khaar qaba kala hela aamiin yaa rob
nabaimaankaasi uu ku luqeynayay cumar aadan ayaan intaasi kaga gudbaynaa halka aad nagala socotaan waa v o a aan dib ugu laabano dhambaaladii aad inoo soo dirteen tahniyadan aroos waxaa loogu hambaliyeynayaa maxamed cali cabdulaahi oo ku magac dheer macalin khadar iyo sucde cabdulaahi maxamed oo arooskooda uu ka dhacay soomaaliya baa layidhi gaar ahaan magaalada baydhabo ee gobolka baay dadka tahniyada diraya waxa ay kala yihiin ismaaciil cabdi maxamed maxamed yuusuf cabdulaahi bashiir caagane xaaji shafad iyo dalmar caagane xaaji shafad cabdulaahi cabdulqaadir mukhtaar iyo aadan axmed mahad maxamed nuur maxamed hibe maxamed ceero iyo ismaaciil jimcaale aadan yuusuf iyo ibraahim yarow iyo ugu dambeyntii baa layidhi xuseen maxamuud xareed ducaduna waa xaggiina ayay leeyihiin waxaanu leenahay maxamed cali cabdulaahi iyo sucde cabdulaahi maxamed isku waaro oo ubad kheer qaba kala hel aamiin tahniyad aroos ah waxaa diraya baa la yidri dhallinyaro aad u fara badan oo tahay soo dhowaada waxaa ugu horeeya ismaaciil cabdi maxamed maxamuud yuusuf cabdulaahi ayaa ku jira bashiir caagane xaaji shafaad baa la yidri iyo dalmar caagane xaaji shafaad iyo cabdulaahi cabdulqaadir mukhtaar aadan axmed waa aadan axmed mahad maxamed nuur maxamed iyo hibo maxamed cinro baa la yiri iyo ismaaciil jimcaale aadan yuusuf ibraahim yarow iyo ugu dambeyn baa la yidhi xuseen maxamed xareed waxay dhammaantood iyagoo isku duuban ay hambalyo iyo bogaadeen hawada u marinayaan maxamed cali cabdulaahi wuxuu ku magac dheer yahay macalin khadar iyo sucdi cabdulaahi maxamed oo rooskoodu ka dhacay soomaaliya gaar ahaan baa la yidhi magaalada baydhabo ee gobolka baay waxay leeyihiin isku waara oo noqda kuwii rabbi u kala siiyo ubad khayr qaba wiili caano gabar iyo caanan waan ugu ducaynaynaa aamiin tahniyadan dhalasho waxaa lagu bilaabay salaan sharaf leh naga guddooma daadihiyaasha barnaamijka waan idinka guddoonay saaxiibayaal weliba waxaanu idin leenahay ramadaan mubaarak ilaahna hanaga aqbala soonka waxaa diraya hooyo dhoofo haroole iyo caruurteeda waxaa kaloo ku jira dadka diraya hooye zamzam yuusuf iyo caruurteeda hooye khadiijo nuux iyo caruurteeda hooye sahro dhaqane iyo aabe xaaji cabdiraxmaan maadey barwaaqo xaaji cabdiraxmaan maadey iyo caruurteeda wiile xaaji cabdiraxmaan maadey iyo caruurteeda sacdiye xaaji cabdiraxmaan maadey iyo caruurteeda maxamed xaaji cabdiraxmaan maadey iyo caruurtiisa yuusuf xaaji cabdiraxmaan maadey iyo xaaskiisa raxmo jayte xayaab iyo caruurtooda waxaa dhammaan dadkan oo kala jooga canada london stockholm south africa nairobi mandera belet xaawo iyo meelo kale waxay hambalyo ay u dirayaan yuusuf xaaji cabdiraxmaan maadey iyo raxmo jayte xayaab oo wiil ugu dhashay degmada beled xaawo taariikhdu markii ahayd baa layidhi afar iyo tobankii bishan abril wiilkaas waxaa loo bixiyey cabdikariim yuusuf xaaji cabdiraxmaan cabdikariim noqoki dadkiisa dalkiisa iyo diintiisa afaca aamiin hambalyadanna waxaa diraya baa layidhi annaga oo kale ah cabdulqaadir ibraahim buulle aadan isaaq cumar injineer maxamuud ibraahim cali nuur maxamed cabdi yuusuf maxamed nuur daahir bishaar hudow iyo bashiir cabdi bandhuub iyo doctor saleymaan sheekh mukhtaar iyo doctor shariif xaaji caymooy iyo cabdulaahi xasan cali wuxuu ku magac dheeryahay masar nimbaas iyo cabdulaahi cabdi birkaan hibo sheekh nuur cali cabdulqaadir ibraahim farey iyo cabdifataax cabdulaahi cabdi waa cabdifataax cabdulaahi cabdi garuun iyo yuusuf maxamed idris iyo maxamed yaraani xasan muxyidiin maxamed xasan dhammaan dadkani oo kala jooga magaalooyinka muqdisho kismaayo baydhabo janaay beledweyne xudur diinsoor villa norway sweden iyo dubay waxay halkan hambalyo uga dirayaan cabdinuur aadan ibraahim iyo marwadiisa aasiya sheekh caamir oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho sagaaliyo tobankii bishan abril sanadkan laba kun iyo labaatan waxay leeyihiin noqotii soo weynaata oo soo barbaarta oo dalkeeda dadkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin oo tahay mar kale ayaan dib ugu noqonaynaa qasiidooyinka nebi ammaanka ee bisha barakeysan ee ramadaan aan idinku talagalnay ramadaaney iyo codka macaan khadiijo fooday nuur markana nala dhegeysta
Rabbi tu safar
nabi ammaankaas ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan waxaa idinla socodsiinayay caashe ibraahim aadan caashacuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo ramadaan mubaarak
Rabbi